بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله waxaan ku dhex jirnay qisata huud calayhi salaam casharkaana wuxuu noqonayaa casharka koob iyo tobnaad waxaanu ka soo baxnay aayadihii qur-aanka ahaa oo waxa weeye suurad suurad aan usoo qaadaynay si ijmaal ah oo kooban aynu macnaheeda soo koobaynay hadda waxaynu usoo gudbaynaa marka qisadii inaynu tafsiilinno oo aynu qodob qodob uga hadalno maxay ahaayeen qowmu caad reer caad maxay ahaayeen qowmu huod maxay ahayd sababta ku kaliftay inay gaaloobaan maxaa loogu yeeray maxaa ka bacdi halaagoodii see noqday waxaasoo dhan ayaynu insha allahu tabaaraka watacaala aynu ka hadli doonaa haddii rabi idmo oo mas'ala mas'ala uga hadlaynaa masaladan marka aynu halkan kaga hadlayna maanta waxay tahay reer caad waa awalu man cabada alasnaam bacda duufaan sida aynu soo marnay oo aynu qisatu nuux ku soo marnay calayhi salaam axaadiitiina aynu soo tilmaanay waa tii aynu axaadiita kaga hadalnay kaana bayna aadam wa nuux casharata quruun kulluhum cala alislaam macnaha toban qarni waa kun sano ayaa u dhexaysay aadam iyo nuux waxayna dadku wada ahaayeen islaam oo diintii nebi aadam baa la haystay xilligii qowmu nuux ayaa waxaa bilaabatay in sanamyo la caabudo waynu soo sharaxnay ka bacdi marka waa tii nabiyullaahi nuux loo diray waatay diideen muddo dheer uu xaqa ugu yeerayey sagaal boqol iyo konton sano ka bacdina markaa waa tii la halaagay wey oo duufaantii lagu halaagay waxaynu soo sharaxnay markii nebiyullaahi nuux iyo intii doonta la fuushay ay la badbaadiyey waxaa tarmay oo caalamka ka bacdi ku tarmay saddexdii wiil oo nebiyullaahi nuux calayhi salaam oo saam iyo xaam iyo yaafid reer caad waxaynu nidhi waxay galaan oo ka soo jeedaan waa iram iramna waa ina saam ibnu nuux halka ayay galeen marka waxay leeyihiin culummadu awal man cabada alasnaam bacda duufaan waxa weeye waa reer caad waa qowmu caad reer caad waa qowmu huud macnaha iyaga ugu horreeyey oo dib u bilaabay waana taynu ka soo hadalnay in nebiyullaahi huud ilaa iyo awowga toddobaad uu u noqonayo nuux ama ka badanba marka islaamnimadii dib bay u baaba'day dadkii diintii waa ka tageen shayaadiintii ayaa dib u kaxaysatay waxa uu leeyahay ibnu kathiir marka raximahu llahu tacaala saddex sanam ayay samaysteen oo mid la odhan jiray sadda midna saduum midna waxa weeye habaa saddexdaas sanan bay ilaahya ka dhigteen ayna dib u caabudeen iyagaana caddayn doona oo waynu arki doonaa markay nabiyullaahi huud u jawaabayaan leeyihiin aji'tanaa litaafikana can aalihatina ma ilaahyadeeda inaannu kaaga tagno aad naga kaxaysatid baad doonaysaa yeeli mayno marka inay sanamya caabudeen oo sidii qowmu nuux sanamyadii dib ugu noqdeen waa arrin xaqiiqa weeye laakiin masalada aan rabna inaan xaqiijinno waxay tahay macnaha inay reer caad ku xigeen qowmu nuux oo ay yihiin qoomkii rasuulkii ugu horreeyey bacda duufaan oo huud ah in loo diray maxaynu u deliishanaynaa arrintaa laba aayadood iyo waxaynu u deliishanaynaa nadamka qur-aanku uu ku socdo iyo qaabka qisaska ilaahay uga sheekeeyo iyo aqwaasha culummada intaasaan u deliishanaynaa kow marka ugu horeysa allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay waynu soo marnaa aayadaha qur-aanka inuu yiri huud calayhi salaam awa- markuu waaninayay qoomkiisii inuu yidhi awacajibtum an jaa'akum rajulu minkum liyundirakum ma waxaad la yaabteen inuu ilaahay idii soo diray nin idinka mid ah oo idii digaya kabacdiba wuxuu yidhi markaa waa kan macalshaahidku wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi qowmi nuuxin wazaadakum fi lkhalqi basda wadkuruu aala allahi lacalakum tuflixuun aayaddaa marka waxay daliil u tahay oo si sariixa u caddaynaysaa inay reer caad ku xigeen reer nuux eh, qowmu nuux inay ku xigeen waayo wuxuu yidhi wadkuruu id jacalakum xusuusta oo ilaahay nicmadiisa uga xamdinaqa markuu idinka yeelay bacda qowmi nuux ay bacda ihlaaki qowmi nuux markii la halaagay qowmi nuux oo la baabi'iyey idinka ayaa ilaahay idaa abuuray oo koomkayda keenay oo idii barwaaqeeyey oo xoog ida siiyey wasaadakum fi lkhalqi basta markaasuu wadkuru- fadkuruu ala allaahi lacalakum tuflixuun war nicmada ilaahay ka shukri naqa waxaad mudantihiin markaa inaad liibaantaan aayaddaa marka sariix bay ku tahay inay qowmu caad ku xigeen qowmu nuux nabiyullaahi huudna uu yahay awalu rasuulin bacda duufaan rasuulka ugu horreeyey oo basharka loo diray bacda duufaan ay duufaantu waa tii lagu halaagay qowmu nuux aayadda kaloo aan u deliishanayna waxay tahay fii suurati muminuun allah waxa uu yidhi markuu qisatu nuux ka sheekeeyey oo waxa weeye laga sheekeeyey qowmu nuux iyo in la halaagay ayuu allah waxa uu yidhi humma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin humma ka bacdi ansha'naa waanu abuurnay min bacdihim ay min bacdi ihlaaki qowmi nuux waanu abuurnay eh, qowman aakh- qarnan aakhariin ay qowman macnaha qarnigu waa ummad ummadda xilli wada nool baa qarni la yidhahda marka humma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin ayuu yidhi marka halkaas eh, waxa uu leeyahay imaam ibn kathiir raximahullah awalna waa soo ishaarnay wahum qowmu caad cala asaxiixi waa sida saxiixa oo sawaabta ah waxa weeye waa reer caad oo waxa weeye waa qowmu huud marka halkaas ayuu ku caddaynaya ibnu kathiir Ee, waa jiraan culimmada qaar odhanaya waa thamuud laakiin qowlka raajixa waynu awalna soo tilmaanay ee, culummaduna u badan tahay aktharu lmufasiriin ku tageen oo saxaabadii laga wariyey cabdullahi ibni cabbaas oo uu weliba cabdullaahi ibni cabbaas deliishaday tartiibka qur-aanku u socdo iyo namadka qur-aanku ku yimaado ee qur-aanka meel kasta oo qasasal ambiya lagaga sheekeynayo markii qisatu nuux la caddeeyo uu laga sheekeeyo oo halaageedii la sheego kabacdi waxaa lagu xijiyaa reer caad baa lagu xijiyaa qowmu huud idan marka waynu soo marnay wilaa caadin akhaahum huuda markii qisatu eh, suuratu caraaf suuratu huud markii laga sheekeeyey qisatu nuux idan marka saddexdaa arrimood oo sidaa uu caddeeyey aayadaha qur-aanka iyo qowlka cabdullahi ibni cabbaas uu ku caddeeyey inay tahay waxa weeye qowmu huud inay yihiin oo reer cad ay yihiin aktharu lmufasiriinna ku tageen ayaynu qodobka u deliishanay oo waxaynu leenahay sida saxiixa waxa weeye eh, reer caad waxa ay ku xigaan qowmu nuux waana iyaga cidda sanamyadii dib ugu noqday bacda duufaan marka qowlkaas ayaa ugu saxiixsan oo culummadu ay rajaxayaan ibnu kathiirna uu rajaxay inaguna marka qowlkaasaan qaadanaynaa insha allahu tabaaraka watacaala mar haddii marka qodobkaas inoo caddaaday kabacdi waxaynu u gudbaynaa marka dacwadii iyo siduu ugu bandhigay iyo waxay ugu jawaabeen iyo arrintii aynu masale masale usoo qaadno intaas ayaan marka qodobkan u gudbayaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin